بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المرفوعات كوي لرفعنايي أيو باب يهيو من الأسماء أسماء ذا كميدة المرفوعات asma-ada la rafcinaayo casharatun toban waayo casharatun toban waayo wa hiya tobankaasina alfaacilu faacil waaye iyo almafcuulu mafcuul waaye alladii mafcuulkaasu lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiis iyo wlmubtadau mubtada waay iyo wa khabaruhu mubtadaa khabarkiisii waay iyo wasmu kana kana iyo wa akhawaatihaa akhawaadeedii isamkoodii waay iyo wasmu afcaali lmuqaaraba afcaalu lmuqaarabati isimkoodii waay iyo wasmu lxuruufi xuruuftii isimkeedii waaye xuruuftaasoo almushabahati lagu shabahay bilaysa laysa iyo wa khabaru inna inna iyo wa akhawaatihaa akhawaadeedii khabarkoodii waaye iyo wa khabaru laa laa khabarkeedii waaye allatii laadaas oo linafyi ljinsi jinsigii anfiintiisii u sugnaatay iyo wataabicu kii raacay waay lilmarfuuci kii la rafciyey wa huwa taabicigaasiina arbacatu ashyaaa afar shay waaye annactu nacti waaye iyo walcaafu walcadfu cadaf waaye iyo watawkiidu tawkiid waaye iyo walbedelo bedel waaye baab lfaacili alfaacilu faacilka huwa faacilka lismu ism waaye isimkaasoo almarfuucu la rafcinayo isimkaasoo almadkuuru la sheegaayo qablahu qabla lismi isimka hortiisiiba ficluhu ficlu lismi isimka ficilkiisii aw amase maakii la sheegaayo huwa maagaba fii taawiili lficli ficilkii taawiilkiisii dhexdiisii ku ahaaday ama ku sugnaaday wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qiibood dushood ayuu ahaaday daahirin daahir dushiisa ayuu ahaaday iyo wa mudmarin mudmar fadaahiru midka daahirkaa naxwu qaala allaahu allo wuxuu dhahay oo kale waay qaala rajulaani labadii nin waxay dhaheen oo kale waay wa jaa-a waxaa yimaaday almucadiruuna kuwii cudur daaranayay oo kale waay yowma yaquumu nnaasu yowma maalintii ayaa la soo bixinayaa yaquumu nnaasu dadka istaagayaan oo kale waay wa yowma idin maalintaasi yafraxu waxaa faraxayaa almu'minuuna oo kale waay qaala abuuhum aabahoodii wuxuu dhahay oo kale waay waalmudmaru mudmarkiina naxwu qowlika qolkaadii oo kale way darabtu aniga ayaan garaacay wa darabnaa annaga ayaan garaacnay aada dhahday ilaa aakhirihi aakhiri damiir ila laga gaaro kamaa sida taqadama huwa maaga soo hormaray fii fadli fii fasli mudmari mudmarkii fasalkiisii kusoo hormaray waladii midkii fii ta'wiili lficli ficilka macnihiisii dhexdiisii ahaaday naxwu aqaa'imu zaydaani labadii zeed ma istaageen oo kale waay aqaa'imun ma istaageen azaydaani labadii zeed iyo wa qowlihii ilaahay qowlkiisa oo kale way tacaala sareeye mukhtalifun sharaabkaasoo mukhtalifun iskhilaafan iskhilaafsan kala duwan alwaanuhu kalaryadiisi iyo midabkiisii waaye ahkaamu lfaacili ayib musanifku raxmatullaahi calayhi wuxuu dhahay baabu lmarfuucaati min alasmaa'i asma-adii la rafcinaayay ayaa baabkan u baab yahay ayuu dhahay waa yahay musanifku markii oo ka soo hadlay alaxkaamu alifraadiya ayaa wuxuu rabaa inuu ka hadlo alaxkaamu altarkiibiya musanifku raxmatullahi calayh markii uu ka soo hadlay alaxkaam alifraadiya kele kelinimadii axkaamteeda markii ka soo hadlay ayaa wuxuu rabaa haddana inuu ka hadlo meeshan laga bilaabo alaxkaam altarkiibiya tarkiibkii axkaamtii loo nisbeeyey musanifku waxaan dhahnay wuxuu ka soo hadlay hee ama markii ka soo hadlay alxakaam alifraadiya oo laga wado hee shay kasto kale ahaantiisii xukunkiisii ilaan intii ka soo hadlay laga soo bilaabo baabulkalaami ilaa laga soo gaalayo almudaafu ilaa waaxidin min hadihi alkhamsati wuxuu kaga hadlayay axkaam ifraadiya shay kasto gaar ahaantiisii ayuu usoo ugu soo hadlaayay oo na soo baray maxaa yeelay markii hore muxuu kusoo bilaabay baabulkalaami muxuu kaga soo hadlay kalaam ayuuna soo baray kalaam mufrad miya mujamca waay mufrad waay kalaam wuxuu yahay eena soo baray ee ka soo hadlay kelime maxay tahay eena soo baray ism maxaa lagu gartaa kale ahaantiisii eena soo baray ficil maxaa lagu gartaa kale ahaantiisii eena soo baray xaraf maxaa lagu gartaa eena soo baray icraab maxaa la yidhaahdaa eena soo baray kelimad haddii la icraabayo maxaa loo icraabaa daahir ayadoo ah eena soo baray ama haddii la icraabayo muqadar ayadoo ah eena soo baray mabni isagoo ah eena soo baray isimka mucrab isagoo ah eena soo baray munsarif isagoo ah eena soo baray malinsarif isagoo ah eena soo baray nakira isagoo ah eena soo baray macrifo isagoo ah noo soo sheegay soo maha idan walxakaam alifraadiya hal hal ayadoo looga hadlaayo ayaa soo sheegay markii shay kastaba marka hal hal ahaantiisii noo soo baray ay wuxuu rabaa hee alaxkaam altarkiibiya wax la yidhaahdo axkaam hee atarkiibiya waxyaaba lasdulsaarayo xukunkoodii ayuu rabaa inuu noo sheego meeshan laga bilaaboba alaxkaam atarkiibiyana waxay ku kooban tahay laba qiibood caamil iyo macmuul caamil iyo macmuul waay macmuul waa noo soo sheegay axkaamta ifraadiga ayaa noo noo soo sheegay waxyaabihii la rafcinayo ama la nasbinayo ama la khafdin ama la jasminayo hee macmuul way soo maaha kamida noo soo sheegay hadda waa la isku daray wuxuu ka hadlayaa alaxkaam atarkiibiya maxay ku kooban tahay dhaanay alarkaam atarkiibiyana laba shay caamil iyo macmuul caamil oo afar qiibood ah caamil rafci caamil nasbi caamil lkhafdi caamil ljasmi ah oo afartaasina haddana laba u qeybsamayaan caamil lafdi ah iyo caamil macnawi ah iyo macmuulkii hee laba qiibood ku kooban asmaada mucrabaadka iyo afcaasha mucrabaadka labadaasii qeybood axkaamta tarkiibiga ay ku kooban tahay ayuu raba inuu noo sheego wuxuu soo hormariyey hee caamilkii iyo macmuulkiisii oo xaalatu rafca gaar ahaan asmaa'ada ah af-aashii dibuu u dhigay ajrumi iyo imridi wuu khilaafsan yahay ajrumi imridi maxay soo sheegeen marka hore ku bilaabeenba afcaashi soo maaha caamil ficil la rafcinayo ficil la nasbinayo ficil la jasminayo markii ay sheegeen ayaa asmaadii aadeen labadaba laakiin isaga musanifka ficilkii dibuu dhigayoo asmaadii ku bilaabay haddaba marka axkaamtaasoo tarkiibiyada ah atarkiibiya ah ayaa meeshan uu ka bilaabaya musanifka la soco caamil iyo waxaad raadinaysaa macmuul macmuul kastoo aad aragto meeshan waxaad raadinaysaa caamilkiisii caamil rafci inuu yahay ama lafdi ama macnawi waa yahay kaas hadda meeshaan ka bilaabay wuxuu leeyahay baabu lmarfuucaati kuwii la rafcinayay ayuu u baab yahay almarfuucaat waa jamcu marfuucin jamcu marfuuc ee marfuucaat ayuu yahay waa yahay marfuucna saddex mid ka mid ay noqonayaa ama saddex ayaa soo galaya marfuuc haddii la yihahda bism hadduu yahay maxaa soo galayaa marfuuc haddii la yihahdo ism hadduu yahay waxaa soo galayaa saddex shay almarfuucu bاdamati almarfuucu bilwaawi almarfuucu bilأlif intaas leh waxa kale maa ism la rafinaya intaas lagu rafina soo maa imaa in lagu rafciyo damo ama in lagu rafciyo waaw ama in lagu rafciyo alif waayah baabu lmarfuucaati kuwii la rafcinaayay ayuu u baab yahay marfuucaad markii u dhahay muxuu saarayaa mansuubaad iyo majruuraad oo min alasmaa'i asmaa'ada ka mid ah markii u dhahan muxuu saarayaa afcaashii mudaaricida hayday ayuu saaraya la rafcinaayo almarfuucaatu asmaa'ada la rafcinaayo casharatun toban waaye bilistiqraa ayaa lagu ogaaday bilistiqraa'i ayaa lagu ogaaday waa toban kama badna ajrumi iyo cimriidii maxay noo soo sheegeen toddoba soo maaha toddoba waay ase musanifku wuxuu ku daray saddex uu ku daray saddexdana kuwii asaga labadaasi noo soo sheegeen ayaa meel agtoodii laga soo bixinaya meel kale ma aha waa cusub kale ma aha waayahay wa hiya casharadaasi alfaacilu faacil waaye faacil waaye faacil waa macmuul laabudda marka meeshan wixii ka dambeeya waxaa las weydiinayaa caamilkiisii a caamilkiisii waay faacil waayo midka koowaad caamilkiisa las weydiinayaa ku camal falayaa ficil caamilkiisi waa ficil ama waa ficil macnihiisi leh waaye walmafcuulu iyo mafcuulkii waaye midka labaad alladii mafcuulkee waaye waa badan yihiin mafaacisha alladii mafcuulkaasoo lam yusama aan la sheegin oo aan la magacaabin faaciluhu sameeyihiisii mafcuulkii oo kii sameeyey aan la magacaabin wuxuu yahay aan la ogeyn hee waaye kan labaad iyo almubtada-u mafcuulu ladii lam yusama faacilunha isagana caamilkiisii oo ficil ama wixii ficil la macno ah walmubtada-u iyo mubtada waay mubtada midka saddexaad waa mubtada mubtada isagana caamilu leeya caamilkiisii waa macnawi waay soo ma macnawi waay kaas si saxiixa iyo wakhabaruhu khabar mubtada mubtada khabarkiisii waa kii afaraad waay khabarka mubtadaha khabarkiisii yaa ku caamilkiisa asagana mubtadaaga waay iyo wasmu kaana kaana isimkeedii waay iyo wa akhawaatiha kaana akhawaadeedii isimkood kaana i akhawaadeedii isimkoodii ayagana hee waa marfuuc caamilkoodii yaa waaye kaana ayaa khawaadeedii waay ayagaa isimkooda la dhahay ayaga ayaa ku shaqaynaya ku camal falay ee rafcinaya wasmu afcaali lmuqaarabati afcaalulmuqaaraba soo dhoweyntii afcaasheeda hee isimkoodii waay wasmu afcaali lmuqaarabati afcaalulmuqaaraba isimkoodii waaye midka toddobaad miya lix waay midka lixaad afcaal muqaaraba afcaal muqaaraba isimkoodii asagana waa la rafcinayaa yaa rafcinayaa afcaasha muqaarabada naftarkeeda caamil u ah wasmu lxuruufi toddoba wasmu lxuruufi xuruuftii isimkeedii waay xuruuftaasoo almushabahati lagu shabahay bilaysa laysa laysa oo kaana akhawaadeedii ahayday xuruuf lagu shabahay isimkoodii waay ayagana waa la rafcinaa yaa caamil u ah isimkaasi huruufta naftarkeeda ayaa caamil u ah huruufta almushabah bilaysadaas ayaa caamil u ah idan caamil iyo macmuul si socda way sooma kulligood saas waa tarkiibiya axkaama tarkiibiya waay iyo wa khabaru inak midka sideedaad wa khabaru ina ina khabarkeedii wa akhawaatihaa ina akhawaadeedii khabarkoodii waay ina i akhawaadeedii khabarkoodii asagana waa marfuuc yaa caamil u ah ina i akhawaadeeda rafcinayaan caamilkoodii ah iyo wa khabaru laa midkii sagaalaad waay sagaalaad iyo wa khabaru laa laa khabarkeedii waay allatii laadaasoo linafyi ljinsi jinsigii anfintiis u sugnaatay laadan allatii tacmalu camala ina lay waay wax kale ma ah laadii camalkii ina camal falaysay khabarkeeda asigna waa marfuuc yaa rafciyey caamil u ah laadan naftarkeed ayaa caamil u ah idan wax allaalo wax rafcinaya maaa lahaa maxaa lahaa ama lafdi aade masmacne way ahaade maxaa waaye caamil waaye caamil rafci la yihahdaa iyo wataabici waaye kii raacay kii tobnaad waay iyo wataabicu kii raacay waay lilmarfuuci marfuucii raacay kii la rafciyey kii raacay waay haddaba mid raacay kan la rafciyey asagana waa marfuuc yaa caamil u ah asagana kan asaga raacay caamilkiisi ayaa caamil u ah asagana ilaa bedel laisku haysto maahane ilaa bedel maahane bedel laisku haysto waayahay haddaba isim isim raacay haddaad aragto caamilkiisi ee rafcinimo ku raacay caamilkiisi kii isimka asaga raacay caamil u ahaa ayaa isagana caamil u ah wahuwa taabiciga qiybsamay afar ku kooba marka wahuwa taabicigan arbacatu ashyaa afar shay waaye taabiciga afar shay waaye kama bato waa afar shay haye annactu nacti waaye annactu min xaytu lara maxaa waaye ha bedel waaye bedel markii la fasirayo see loo garanaa kii asaga laga bedelaya si loo fasiray ayaa loo fasirayaa saas waaye annactu wahuwa taabiciga arbacatu ashyaaa afar shay waay annactu nacti waay afar shay waay annactu nacti waay yaa laga bedelaa arbaca walcadafu ashyaa arbaat iyo walcadfu cadaf waaye cadafna min xaytu rera maha waay waa macduuf markii la fasiraya se allah maa lagu garnaa iyaa lagu daraa ha iyo allah iyo kaas i kaas iyo allah iyo walcadfu ama walcadafu i cadaf waaye i watawkiidu tawkiid waaye iyo walbedelu bedel waaye afartaas ayaa taabici laisku yidhaahdaa afartaas isim hee waa la rafcinayaa haddii ay raacaan mid la rafcinayo caamilkoodana kan ayaga raaceen caamilkiisi caamil u ah intaas ma fahamnay baablo faacili dheh faacilkii marka intaana waxay ahayn tiro ahaan ayadoo loo sheegayo laakiin mid kastoo asagoo la tafsirinaya baabkiisii ku imaanaya waa bilaabaybu wuxuu dhahay baabulfaacili faacilkii uu baab yahay buu dhahay faacilka musanifku wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood faacilka baabulfaacili musanifku wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood baabulfaacili musanifku wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood haye tacriifu lfaacili kow taqsiimu alfaacili labo axkaamu lfaacili saddex saddexdaasuu kaga hadlaa baabulfaacili waxaan dhahnay musanifku wuxuu kaga hadlayaa saddex shay kow tacriifu lfaacili labo taqsiimu lfaacili saddex axkaamu lfaacili intaasuu kaga hadlaa baabulfaacili musanifku wuxuu kaga hadlaan dhahnay saddex arrimood kow tacriifu lfaacili faacilka tacriifkiisii oo faacil maxaa la yidhahdaa oo kale labo taqsiimu alfaacili oo faacilka meeqay u qibsamaya oo kale saddex axkaam alfaacili axkaamta faacilka maxaa waaye oo kale waaye saddexdaasuu kaga hadlayaa tacriifkuu ka hormaray fiiri wuxuu dhahay alfaacilu tacriifkii uu ka hormaray oo istilaac ahaan luq ahaan faacil waa la yihahdaa man awjada alficla alfaacilu luqatan hee huwa man awjada alficla luq ahaan carabta faacil waxay u taqaanaa hee man awjada alficla ayaa la yidhahdaa man waa kii qof waay ama shay waay awjada ahaysiiyey alficla ficilka qofka ficilkaani sameeyey hee fal qofkii sameeya la yidhaahdaa man awjada man qof waaye awjada huwa manka ahaysiiyey ama helsiiyey alficla ficilka midka samaysay ee la yidhaahdaa luqa ahaan isilaaxna waa kan musanifka ayuu sheegayaa naxw nuxaad waxay u yaqaanaan wuxuu dhahay faacil tacriifkiisii waa kan waa alfaacilu faacilkii huwa faacilka alismu ism waaye ism waaye muxuu saarayaa ficil iyo xaraf isimkaasi waxaa soo galaya laba isim isim sariixa ah iyo isim muawal ah labadabay soo galayaan muawal maxaa la dhahaa maal meel kale ku gaari doona saasaas kale horta adi insha allah ism waxaa soo galaya alsmu sariix iyo alsmu lmuawal ism sariix ah taawiil aan u baahnayn awilid iyo ism muawal an la awalayo labadaasi ay uqiibsamayaa ayaa soo galayaan labadaas ayay soo galayaan ism marka layihahdo labana way soo galayaan labana wuu saara labaday saara ficli xaraf maxaa soo gala ism sariix iyo ism muawal alismu ism waaye ficil faacil ma noqdo xarafna faacil ma noqdo isimkaasoo almarfuucu la rafciyey ism la rafciyey markii u dhahay muxuu saarayaa ism la nasbiyey iyo ism la khafdiyey marfuucun waxaa soo galayaa saddex marfuucun lafdan wa marfuucun taqdiiran wa marfuucun maxallaa saddexdaasaa soo galayso inta buu noqdaa faacilka marfuuc maxaa soo galaa saddex kow marfuucun lafdan wa marfuucun taqdiiran wa marfuucun maxallan saddexdaasba soo way soo galayaan laba way baxayaan saddexna way soo galayaan macnaha almarfuucu hee maxallana waa soo galaa lafdan mid la rafciyey lafda ahaan lafdigaaba rafciga saaran yahay waa udejaa waa ujeeda adi iyo almarfuucu taqdiiran lafdiga ma saarna laakiin waa lagu qadaraya rafciga waayahay iyo marfuucun maxallan almarfuucu maxallan waay daahirka hee ma aha lagumana gadarayo laakiin maxalka laga rafcinayo fii maxalli rafcin uu fadhiyaa damiirkii oo kale saddexdaas ma soo galayaan isimkaasoo almarfuuc la rafciyey isimkaasoo haddana almadkuuru la sheegay qablahu isimka hortiisiiba ficluhu ficilkiisi oo isimka hee oo faacilka ah waa in asiga inti aan la sheegin la sheego ficilkiisii waa ficilka asiga ku camal falay in la sheego way marka hore asagana dib laga sheego ficilka hortiis la sheego isimkan hortiisi inti asaga isimkan aan la sheegin ficilka in la sheego ficilka ficilka yaa sameeyey yaa iskale isimkan isimkan a sameeyey ficilka isimkaani hee ficilka asaga uu sameynaayo in marka hore la sheego kadib ficilka markii la sheego isimka la sheego isimkaasoo almadkuuru la sheegaayo qablahu isimka hortiisiiba ficluhu ficilkiisii ficilka ayaa la sheegaya ficilka rafciyey ayaa marka hore la sheegaa markaasaa isimkii la sheegaya aw amase maakii hortiis la sheegay waay maad waxay ku adafan tahay ficluhu waay aw amase maa kii la sheegay hortiis hortiisa waxaa la sheegay kii huwa magaba fii ta'wiili lficli ficil macnihiisii dhexdiisa ku sugan ta'wiil bimacna macna waay tawiil fi tawiili lficli ay fi macna lficli waay fii ta'wiili lficli ficilka macnihiisii dhexdiisii ku sugan ama isimkaas hortiis waxaa la sheegayaa wax macnaha ficilka leh wax ficilka la macno ah haddii la macnaynaayo sidii ficilkii oo kale loo macnaynaayo ficilna aan ahayn maxaa waaye waa ism ism ismku camal falay waay ism faacil wixii la midka ah waayahay aw amase maaki hortiis la sheegay huwa maagaba fii ta'wiili lficli ficil ta'wiilkiisii dhexdiis ku sugnaaday ficil macnihiisii dhexdiisii ku sugnaaday waay ama waxa la sheegay ficilka hortiis lama sheegayna waxaa hortiis la sheegay wax macnaha ficilka yeelanayo ayaa hortiis la sheegayaa kan macnaha ficilka yeelanaya hortiis la sheegayana muxuu qabtaa asagaa ku camal falaya rafcisana caamil uu yahay marka kaasaa la yidhahdaa intaana dheer inugu ah labadii kitaab soo marnay intaan kuma jirin soo maa waa yahay midba waxba lagu daraa lan kitaabka mutamima la yihahdaa muxuu dhamaystirayay wax dheeriya in la helo waa laazim waka idan faacil kaas tacriifkiisii nuxaad u yaqaanaan waa kaas taqsiimkiina waa kana kii labaad ku hadlaaya wa huwa hee faacilkii calaa qismayni laba qiibood dushooda ayuu ahaaday ama ayuu ku sugnaaday daahirin daahir korkiisa ayuu ku sugnaaday iyo mudmarin mudmar wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qiibood dushooda ayuu ku sugnaaday daahirin daahir korkiisa ku sugnaaday iyo mudmarin mudmar waay labadaas way bimacnaa faacilkii waa qiibsamayaa wuxuu qiibsamayaa laba qiibood faacil oo daahir ah iyo faacil oo mudmar ah labadaas wuu qiibsamayaa haddaba isimku waxaan soo marnay sida inuu qibsamayo daahir iyo mudmar iyo mubham ee daahir iyo mudmar waabla sheegay mubhamkii awe wuxuu galayaa daahirkan dhahnay saxiix faddaahiru midka daahirka ah naxwu qaala allaahu ilaahay wuxuu dhahay oo kale waay wuxuu rabaa inuu tusaaleeyo isimkii la faacilkii la rafciyey dama lagu rafciyey iyo faacilkii la rafciyey alif lagu rafciyey iyo faacilkii la rafciyey waaw lagu rafciyey saddexdaas lagu rafcina dhani soo ma ismka marka la rafcinayo saddexdii buu sheegay ha waaya naxwu qaala allaahu alle wuxuu dhahay oo kale waaye hadda shahaadka xaggee waaye allahu ayaan rabnaa allaahu waa ism marka hore markii labaad waxaa la rafciyey ee waa la rafciyey marka saddexaad hortiis waxaa la sheegay ficilkiisii ama ficilkiisii qaala waay idan marka faacilka caamilka awe qaala waay macmuulkana awe allah waay labadaas si laisku daray tarkiib ma tahay mas ma aha waa tarkiib wa idan axkaama tarkiibiya waay waayahay allahu maxaa lagu rafciyey damo daahira maxaa dhacay waa ism mufrad oo munsarif hore usoo barnay waxaan waa soo laqnay caloosha noogu jiraan waa gartay icraab ahaana qaala ficlu maadin mabniyun cala lfatxi laa maxala lahu min alcraab allahu faacilu qaala marfuucu biqaala wacalaamatu rafci damat daahirat fi aakhiri lana ismu mufradu munsarifun qaala rajulaani oo kale waay iyo qaala rajulaani labadii nin waxay dhaheen ayadoo lagu rafciyey horta rajulaani waa ism miya daliil alla ayuu ogbalaya alrajulaani waayahay isimkan marfuuc miya haa waa lmarfuuc waayahay ficilkiisii isimka hortiis ma la sheegay awe qaala waa idan sidaas hadda shaahidka rajulaaniyan rabnaa rajulaani way rafciisan tahay inay calaamat rafeed awe aliftu waay maxaa dhacay muhana icraab ahaan qaala ficlu maadi mabniyun ala lfatxi laa maxala lahu min alcraab rajulaani faacilu qaala marfuucu biqaala wacalaamatu rafcihi alalifu niyaabatan an idama liannahu muhana maa naba fi xarfun an xarakati wanuunu ciwadun an tanwiini fi lismi lmufradi mabni kasri laa maxala lahu min alcraab wajaa almucadiruuna wajaaa almucadiruuna mucadaruuna amadhan tahay wajaaa almucadaruuna sa macnaha muu noqona markaasi kuwii loo cudur daaray waa ism mafcuul mucadiruunana kuwii cudur daaranaya waa adigaa cudurdaar samaynaya wajaaa almucadiruuna kuwii cudur daaranaya ayaa imaadeen oo kale way alla u dhahay hadda shaahidka waxaan rabnaa almucadiruuna waa ism waana marfuuc ficilkiisiina hortiisa la sheegay waxa waaye jaa waay wa jaa waxaa soo gaaray almucadiruuna kuwii cudur daranayaan waay way imaadeen waa soo gaareen laga wadaa icraab ahaana markii jaa ficlu maadi mabni min alfati laa madalo min alaraab واضو استئنافية جاء فعل ماض مبني على الفتح لا ملل من الأرض المعذرون فاعل جاء فاعل جاء جاء فاعل كذا مرفوع بجاء جاء له رفعه ما هذا أي عامل واو وعلامة رفعه هنا الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر السالم أنما في حرف عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد مبني على الفتح لا ملل من الأرض ويه أيضا مركب محاية تسالو تايلو اسم لرفعه لرفعيه wow yowma yaquumu nnaasu oo kale waa yowma maalin ayaa lasoo bixinayaa dadka way yowma waxay ku taalogayaa mabcuuhuunta yowma maalin ayaa lasoo saarayaa yaquumu nnaasu dadkii hee isoo istaagayaan yowma darfu zamaanin mansuubun wacalaamatu nasfi fatatun dayratun fi aakhirih wadarfu mutacaliqun بمبعوثون وايه يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه فعل مضارع صحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء الناس فاعل يقوم مرفوع بيقوم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه جمع التكسير ها ما هن هي maxaa waaye ismu jinsi waaye jamu taksiir waa la dhahay jamu taksiirna ee waa la dhahay ismu jins ismu jamca dheh ismu jamcana waa la dhahay mar walba waa jamca ama ismu jamca dheh ama timu taksiir dheh waa jamca waa yahay hada markaa sigana muxuu tusaalo yahay faacilkii oo ism ismkii faacilkii oo ism noqday oo marfuuc ah hortiisi in la sheegay ficilkiis awa ficilkiis yaquumu waay yaa ku camal falay annaasu marka yaquumu ficilkaas waay idan caamil macmuul uswato waay wa yowma idin maalintaasi yafraxu waxaa faraxaya almuuminuuna oo kale waay mu'miniinta ay faraxayaan waay hadda shahiidka gee waay marka almu'minuuna waay isagoo mudaaric ah ficilkii ku camal falay uu soo celiyey waa isku mid wa yowma idin yafraxu lmu'minuun almu'minuuna waa faacilki yafraxu hadda isagana shaahidkaas waay waawna lagu rafciye icraab ahaana wa yowma alwaaw xarfu cadafin mabniyun alfatih laa malalo min alaraab يوم ظرف زمان منصوب وعلامة النسب فتاة دائرة في آخره وظرف متعلق بيفرح يفرح قدام بيس يوم مضاف إذن مضاف إليه يفرح فعل مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم علامة رفع ضمة ضائرة في آخره لأنه فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء المؤمنون فاعل يفرح مرفوع بيرفع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم لأنه جمع مذكر السالم أنا في حرف عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد قال أبوهم أوكلوا قال وحو رهي أبوهم أبوه ديوا شاهد قد حقي وي awuu waay maxaa dhacay waa faacil caamilkiisiina qaala waay icraab ahaana qaala ficlu maadi mabniy lfati laa madada min aliraabi abuuhum abuu faacilu qaala marfuucu biqaala wacalaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can idamati liannahu ismu min asmaai sitati ma naba fi xarfun can harakatin abuu mudaaf walaaw damiiru mutasil mabni aldami fi maxali jari mudaafun ilayhum fi أبو مضاف الهاء ضمير متصل من الضم في محل جر مضاف إليه صح والميم علامة جمع الذكور من السكون لا ملل من الراب أما أبو مضاف هم مضاف من السكون في محل جر نسكره والسكون ضري كراه واي إذن ظاهر كي تساليه سي أياه أنت سكر بغيف حالته رفع يو لو رفعنا يو أصل رفعنا يو ضمة إيه لو رفعنا يو ألف إيه لو رفعنا يو واو انت سنصوش ضمير كن واكنا فاعل نغناي والمضمر مضمر كين النحو قولك قولك دي اوكل وينيه اد كو قوشي ضربت اني ايان غراعين كان عيد كلام غراعين wadarabnaa annaga ayaan garaacnay cid kale ma garaacin ilaa aakhirihi aakhiri damiiri waay damiirka aakhirkiisa laga gaaro qaybtii mutakalimka tusaaleeyey qaybtii mukhaadabka qiibt- qaybtii kale qaa'ibka adiga ku darso ilaa aakhirka laga gaarayo waayo kulligood waxay noqdaan hee ama muttasil ha ahaadaan ama munfasil ha ahaadaan waxay noqonayaan faacil waay damiirkii damaairtii laba iyo tobankii hee qaybood ama ha ahaadaan muttasil ama ha ahaadaan munfasil hee waxay noqonayaan faacil sidaas waa kamaa sa daraaddeeda siduu hore usoo sheegay oo ilaa aakhirihii wuxuu u dhahay hore usoo sheegay meeshaan marka gadaal da- baabu dami- ee, baabu damaa'ir ugu laabo ama damiir almudmar ugu laabo meeshan wax markaa lo- lo- loo soo celinaayo baahideeda ma bataal hore usoo martay waay kamaa sida taqadama huwa maaga soo hormaray fii fasli lmudmari wajada mudmar fasalkiisa dhexdiisa waladii fii ta'wiili lficli haddaba marka wuxuu ka soo hadlayay kii ficilkiisa hortiis la sheegay ayuu soo sheegay waxaanoo dhiman hee ama kii hortiisii wax macno ficil leh la sheegay kii anoo dhimnay waa kana waladii midka oo fii taawiili lficli ficil macnihiisii dhexdiisii ku sugan hee naxwu aqaa'imu zaydaan wa qowlihi tacaala mukhtalifan mukhtalifun alwaanuhu waay aqaa'imu zaydaani aqaa'imun dheh aqaa'imun azaydaan aqaa'imun kuwa istaagay miya azaydaani labadii zayd shaahid kagee waa hadda azaydaani waay azaydaani waa faacil hay yaa ku camal falay qaa'imuna ku camal fashay maxaa yeelay qaa'imun waxay la macno tahay ficil ficilkaas oo ah yaquumu yaquumu macnaheeday qabtaa qaa'imun hee yaquumu ayay la macno tahay he macna alficli way qabtaa maadaama macna alficil ay qabto waxay qaadanaysaa faacil waay faacilkeedana maxay ku samaynaysaa way rafcisanaysaa waay اعرب أهانا أقائم الهمزة للاستفهام مبني على الفتح لا مال له من الإعراب قائم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله يرفع الفاعل الزيدان فاعل قائم سد مسد الخبر وعلامة رفع الألف الزيداني هي سد و أوذي و حري مسد الخبر خبر كي هي أوذي تانكيس أيو أوذي الباب أسكا صاري دع مسوق الكرت مش أنا فريو داي ها الزيداني هي فاعل قائم سد مسد الخبر مرفوع بقائم وعلامة رفعه الألف نيابة عن الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ما ناب فيه حرف عن حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد مبني على الكسر لا معنى له من الأمر إذا الزيداني وفاعل ما ديه كرتو خبر هاد ميشاني ما ديه كرتو والحري خبر ميشا ما ديه كرتو waxyaabuu leeyahay shuruudii waxyaabuu leeyahay marka la gaari doona insha allah hadda saasaas ka dheh hadda marka azaydani waa khabar ee ma dhihi karto ee, khabar ma dhihi karto maxaa dhacay mubtadihii khabarka maxaa loo shardinaya mudaabaqo qaa'iman maxaa waay ism fred soo maa azaydanina mathalna waay ma dhihi karto bese ma dhihi karto waay waaye xagga taniyada iyo mufradka iyo jamacnimada inay iswaafa ismudaabaqeynayaan la rabaa mubtadi khabarkiisii haddii meeshaan isma mudaabaqeynayaan saa daraaddeed marka ma dhihi karto azaydani waa khabar waa faacil dhe faacil waay faacil rafciye lagu rafciyey alif waay caamilkiisina aan way u rafciyey qaa'imun waay icraabteedana waa soo marnay sidaas waay. maxaa yeelay wuxuu qabaa qaa'imun macnal ficli ficilka macnihiisu qabana muxuu yahay yaquumu waa soo martay iyo wa qowli ilahi kolkiisoo kale way tacaala sareeye mukhtalifun alwaanuhu yakhruju min butuuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuhu fiihi shifaa'un linnaas shinada laga sheekeynaya soo maa yakhruju ka soo baxayo min butuunihaa caloosheeda xaggeeda sharaabun cabitaan waa la cabaayo waa malabki sharaabkaasoo mukhtalifun kala duwan alwaanuhu kalaryadiisii malabka qaar malab cadaan waaye midna guduud waaye midna sida kale waaye waa kala duwan yahay soo maa alwaantiis waa kala duwan tahay fiihi dhexdiisa ku sugnaaday shifaa-un caafimaad linnaasi dadka ay ugu sugan yihiin waayahay hadda marka shaahidka waxaan rabnaa mukhtalifun alwaanuhu hadda alwaanu faacil waay a meesha fi- ficil miyaan la be waxa ficil macno la ah ayaa yaala aawe mukhtalifun waay mukhtalifun ficilka ee isimkaani yuu la macno yahay ficilka maxaa waaye ah yakhtalifu waay mukhtalifun wuxuu la macno yahay yakhtalifu yakhtalifu ficilka ah ayuu la macno yahay mukhtalifun wuxuu la macno yahay yakhtalifu haddaba maadaama macna alficli uu qabo wuxuu ku shaqaynayaa wixii ficilka ku shaqaynayay oo ah faacil inu qaato waa kana icraab ahaan mukhtalifun sifatun lisharaabun wa sifatu lmarfuuci marfuucun wa calaamatu rafyihi damatun daahiratun fi akhiri liannahu ismu mufradun munsarifun wa huwa ya- ismu faacilin yacmalu camala alfi- camala ficlihi yarfacu lfaacila waa yahay yarfacu lfaacila alwaanu faacilu mukhtalifun marfuucun bimukhtalifun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun calaa aakhiri mas fi aakhirihi lima liannahu jamcu taksiir jamcu taksiir ma yahay alwaan mufradkeed maa waay lown waay lown alwaan idan jamcu taksiir waay لأنه جمع تقصير ألوان مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه إذن waxaan qaadanay marfuucaadkii tobanta ahaayeen tiradoodii iyo isimka faacil hee tacriifkiisii iyo taqsiimkiisii maxaa noo dhiman aqas- axkaamtiisii wallahu subxana wa taala alam wabilahi towfiiq